shilkan gaari ayaa waxa uu maalintii shalay ka dhacay afafka hore ee iskuul ku yaalla magaalada hargeysa ee xarunta maamulka la baxay somalilan shilkan ayaa yimid kadib markii gaari marigii iskuulka hortiisa uu jiray qaar ka mid a ardayda iskuulka taasoo sababtay khasaare isugu jira dhimisho iyo dhaawac inta la xaqiijiyey waxaa shilkan gaari ku geeriyootay gabar ka mid a ardayda iskuulka halkay ku dhaawacmeen sagaal arday oo kale qaar ka mid a ardayda iskuulkii dad goobjoogyaal ah oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warramay sida ay wax u dhaceen iyo khasaaraha u geystay shilkan nin darawala oo gaari basa watay oo weliba bas gaboobay basaskii hore nambarkiisu laba kun buu habaan filayaa laba kun iyo something ayaa hablo iskuulka faarax oo maar ka soo baxay xilligii musaaciba ahayd qiyaastii ayaa ka dulboobay markaa aniga iyo ninkaa ninka halkaa taaganaan wada soconno ayaa waxaa dhacday cidaaqadan asmadi iyo dabtii baan ku war hadlay oo waan ku yaacnay sagaal hablood baa ku dhaawacmay hadda dhakhtarkii weynaa baan nimid inan baa la raxamay ku dhimatay ilaahay ha u naxariisto ilaahay qabriga ha u nuuro hortoola waxay wax u dhaceen marka hore meesha kafeteriya dibadda ka baxsan baa iskuul ku dhex taalla annaguna ardayda iskuul ka soo baxay baanu nahay deedna gaadhiba halka ka soo baxay gaadhi kale oo weyn oo qadiim iyo basna isaguna xagga xaggaas yaru ka yimi kabacdi gaadhigana bilaabireeg buu ahaa sida la sheegay markii dambe marka halkaa waxaa ka dhacay habluhuna markaasay meesha ka soo bixin oo kafeteriyada waxba haan saaca kasoo iibsanin marka gaadhiga markuu waddada kala baxay bilaabireeg buu ahaa marka shilkii waxaa ku dhacay dhagax weyn oo saa u yaallo yacni shuba ayaa inan ag maraysay iyo kuwa hablihii kale oo iyaguna meesha ku nusacaynayay deedna wuu galay inantiina inantii shubka taagnayd ayaa yacni iyaduna ku dhimatay dhaawac halisa soo gaadhay muddooyinkii dambe dhulka uu ka arrimiya maamulka la magacbaxay somalilan waxaa aad ugu soo badanayey shilalka gawaarida kuwaas oo geysanaya khasaare isugu jira dhimishoyo dhaawac